asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteennii murtada maanta ee haddii eebayd mahayo aynu hadba qayb hor leh ama howl hor leh aynu ku falanqay jirnay qorshayaasha adduunkuna dee waa isdabayaalo ma dhammaadaan sababtoo ah maanta haddii aad dabacdayaad qorsho qabato dee isma keenayso markaad isaga qabato maanta mid kalea daba yaalla dadyowga adduunkuna waxay leeyihiin qorshaha koowaad midka labaad midka saddexaad iyo midka afraad innagas laakiin soomaali ahaan waxaa laga yaabaa nin inuu dukaan furo markuu ninku dukaankaa furana uusan qorsho labaad oo haddii ilaah kuusama ogol yahay midka u garab yaalla uusan lahayn tusaale ahaan mahmaha afkeenna hooyaa ayaa waxay ku leedahay sidaad rabtay haddaad weydo si aan ku huraynin baa la yeelaa balaad ugu fiirso mahmahadaasu waxay ku leedahay sidaad rabtay haddaad weydo sidaan ku huraynin baa la yeelaa waa mahmah qorshihii koowaad iyo qorshihii labaad isukaa daba dhigtay laakiin yaa yidhi awowgaagii boqolaad baa yidhi ama awowgaagii kontonaad kaagii labaatanaad kaagii shanaad baa yidhi aduu awowgaa baa yidhi maxaad labadaa qorsho isu barbardhigi laadahay oo haddaad madaxtinimo rabtay markaad madaxtinimadii weydo maa dagaalka iyo carqaladda iyo minjaxaabinta joojiis oo middaa iyada sidaad rabtay waad weydee sidaan ku huraynin maa yeeshid ee bulshada dhaqankeeda iyo wanaaggeeda dee ma yeelaysid haddaadan yeelayninna aday kuu taallaa hadday adiga kuu taallana aniga cabdinaasir axmed barkadla iyo ragga ila midkiihii way kula daba istaagayaan maamaayaha iyo waxyaalaha adiga dadka kaa horkeenahaya mana qarin doonaane waa ay kugu caddayn doonaan iyaga oo dhahaya hebel waa tuug waa musuq maasuqlow waa mardabaale waa sidan yeele waa dabragooyi annagoo kule ayaanu kugu caddayn doonaa sababtoo ah dee annaga bulshada dhaqankeeda iyo wanaaggeeda ayaa xil naga saaran yahay ee adiga danahaaga gaarka ah wax xil ah oo naga saaran ama wax xiisi iyo qiimo oon u haynaay ma jiro waxaanse u haynaa wanaag iyo horumar iyo taran wanaag iyo maaragtay kobcin iyo barbaarin iyo soo qaadis iyo maaragtay adduunye higsi intaba waxaan u haynaa dadka afkan aan ku hadlayno ku hadla ama dadka iyaga soomaaliyeed ayaanu intaa iyada ah u haynaa adigana dee adeer mahmaayaha ku khuseeya waanu soo qaban hadday ku soo qabtaanna dee istoosi ha ka cadhoonine marka sheekadan maanta ana waxaan ku soo qaadanaynaa idam eebe waxaa la yidhi waa dhex yeeraho dowladdii soomaaliya ay jirtay ayaa waxaa aad u badnaa mashruuc la odhan jiray faan noole mashruucii faan noole mashruuca faan noole marka waxa uu ahaa mashruuc aad iyo aad u ballaadhan waa mashruuc gaajada lagaga saarayo bariga afrika oo dhan ayuu noqon karay haddii mashruucaasu uusan dad qabyaaladaysta iyo dad maaragtay xil jacaylku ka batay iyo dad iimaanlaawayaal ah uusan dhex ooli lahayn dad wax raba mashruuc dhex yaalla hadduu ahaan lahaa mashruucaasi waa u fullaha nin baa la weydiiyey marka waxaa layidhi war faan noole hawlihiisi ka warran markaasuu mahmaha caalami ah ka soo saaray oo waxau yidhi faan noole fari kama qodna waana sida ay maanta tahayo faan noole fari kama qodna sababtoo ah dee waad aragteenoo dhulkii loogu talgalay faan noole ama waagaa wax lagaga beeran jiray hadda geed la dhaho garanwaa ayaa qabsaday ama geed qalaad baa qabsaday marka fariba kama qodno oo hawshii faan noole sidaasay ku baaqatay lamana gaadhin bay ka dhigan tahay mahmahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii eebe waxaa la yidhi nin rageed raas kuma koobna nin rageed raas kuma koobna waa mahmaah ka mid ah mahmaayaha maaragtay gungaadhka ah ee ku tusahaya ninka ragga ah ama ninka waxtarka ah ama ninka waxgalka ah ama ninka wax qiimayn karaayay inuusan ahayn mid xaafaddiisa ku eg oo xaafaddaa uun ku ego xaafadda keliyu ay wax ka faa'iido ee waa nin la soo higsado oo maaragtay sida gabayga cajiibka ahaa ee nin bahdihiisu soo haybisoo gacalkii hoomaayey u lahaa ninkii la odhan jiray maxamed cumar dayo oo kale halkaa inuu yahay ayaa kutusaysa waxaa la yidhi nin rageed raas kuma koobna